halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
fiid wanaagsan dhegaystayaal waa sabti koob iyo tobanka bisha nofembar sannadka labada kun iyo toddoba-iyo tobanka idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal ay ciidankeedu ka fuliyeen degmada jiliib lagu dilay in ka badan siddeetan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab
musharaxiinta doorashada somalilan oo oggolaaday in la xidho baraha bulshada inta tirinta codadku ay socoto iyagoo sidoo kale puntland uga digay in ay farageliso amaba khalqalgeliso sida ay sheegeen doorashada somalilan laakiin waxaan igu sheegaynaa maanta doorashada haddaad soo faragelisaan oo hab ciidan ku soo faragelisaan geeskaa wixii ka dhaca iska dhaaf cid kale garow waa lagu warbay caasimaddaa lagu warbay ballanbaa taagi ka qaadi
waxaa kaloo aan idiin haynaa dowladda soomaaliya iyo deeqbixiyayaasha oo magaalada muqdisho ku yeeshay shir looga hadlayey sidii amniga wax looga qaban lahaa
qodobadaasi iyo weliba barnaamijyadii cawayska washington ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa ku baaqay in dhammaan dalalka iyo xisbiyadu ay tixgeliyaan qarannimada dalka libnaan iyo madax bannaanidiisa bayaan maanta ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in maraykanka aanu oggolaanaynin in xilligan xasaasiga ah ay maleeshiyaad iyo xoogag shisheeyaba howlo ka fuliyaan gudaha dalka libnaan iyagoo sidaasi ku wiiqaya hay-adaha dowladda bayaanka ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha libnaan sacad al xariiri uu bahwadaag lagu kalsoon yahay u yahay maraykanka marka laga hadlayo sare uqaadidda hay-adaha dowladda la dagaalanka argagixisada iyo badbaadada qaxootiga bayaanku waxa uu intaasi ku daray in ciidamada xoogga libnaan iyo kuwa nabad sugiddu ay yihiin oo keliya kuwa u xil saaran ammaanka dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda maraykanka rex tilerson ayaa sheegay in maraykanku uu diidayo fal kasta oo halis gelinaya xasiloonida libnaan isagoo dalalka kale kaga digay in ay waddankaasi u adeegsadaan meel ay iyagu ku dhex dagaalamaan hogaamiyaha ururka xisbullah xasan nasrallahna waxa uu ku eedeeyey sacuudiga inuu afduub ku haysto ra-iisul wasaare sacad al xariiri isagoo israa'iilna ka dalbanaya waa sacuudige in ay libnaan weerar ku qaado nasrallah ayaa sheegay in arrinta ugu halista badan lihi ay tahay in israa'iil lagu booriyo in ay libnaan weerarto waxaanu intaasi ku daray in ay hayaan xog la hubo oo sheegaysa in sacuudigu uu israa'iil ka codsaday in ay libnaan garaacdo
afghanistan waxa ay heshay qayb bilow ah oo haruur ah oo ka timid dalka hindiya kaas oo u soo maray xagga dekedda dalka iiraan waxaana uu qayb ka yahay furitaan ganacsi oo cusub iyo in waddo loo helo waddanka dekedda lahayn kaas oo kasoo gudbaya xagga dalka bakistan marinka istaraatiijiga ee xagga badda ah iyo saraakiishu waxa ay sheegeen in uu gacan ka geysan doono horumarinta isku xirka ganacsiga ee ka dhexeeya kaabuul iyo new delhi waxaa sidoo kale uu awood u siinaya ama u siinaya dalka indiya helitaanka suuqyada bartamaha aasiya iyada oo loo marayo afghanistan maadaama dalka ay baratamaan ee bakistan uusan ogolayn alaabooyinka hindiya inuu dhex maro dhulkeeda
wasiirada ganacsiga ee koob iyo tobanka dal ee ku jira shabakadda xiriirka ganacsi ee aasiya bacific oo uu maraykanku ka tegay ayaa gaaray heshiis sabtidan maanta kaasoo ay ku xoojinayaan xiriirkooda ganacsi iyadoo maraykanku aanu ka mid ahayn sannadkan ganacsigan oo hore loogu yeeri jiray t p p ayaa haatan waxaa loo bixiyey c p t b p koob iyo tobankan waddan ayaa war-saxaafadeed ay si wadajira u soo saareen waxa ay ku sheegeen in maraykanka ay dib u dhac u tahay inuusan ka sii mid ahayn heshiiskan ganacsi dibora elmis oo ah madaxa xarunta ganacsiga ee asian trade center ayaa sheegay in maraykanka oo ka mid a dalalka daneeya dhoofinta ganacsigooda ay waxyeello weyn ku tahay in ay ka baxeen heshiiskan ganacsi ee asian pacific
ay si wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in howlgal ay ciidankeeda amnigu ay ka sameeyeen lagu dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kalena lagu burburiyey xero ay al-shabaab ku leeyihiin degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe war qoraal ah oo bartiisa twitterka uu soo dhigay wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yariisow ayaa lagu sheegay in weerar qorshaysan oo hay-adaha amniga ay ka fuliyeen degmada jilib gaar ahaan xarunta qaraxyada lagu dilay koob iyo siddeetan islamarkaana lagu burburiyey tiro baabuurta dagaalka iyo weliba hubka culusa wasiirka ayaa qoraalka ku sheegay in ciidanka lagu dilay howlgalkan ay ahaayeen kuwo loo diyaarinayay in ay weeraro ka geystaan gobolka gedo warka ay dowladda ka soo saartay weerarkan lagu qaaday al-shabaab lama sheegin sida uu dhacay wakhtiga uu dhacay iyo weliba ciidanka fuliyey sida ay u fuliyeen deegaanada ku hareeraysan jilib waxaa gacanta ku haya maleeshiyada ururka al-shabaab waxaana adag in halkaasi dhulka laga weeraro dhanka maamulka jubbaland oo aanu la xiriirnay si aan wax uga ogaano waxa ay kala socdaan arintan ayaa ay noo suurageli weyda inaan helno dhinaca kalena ugu yaraan saddex iyo toban ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay duqeyn xalay ka dhacday deegaanka basra u dhexeeya degmooyinka afgooye iyo balcad duqeyntan waxaa fulisay diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee maraykanku leeyahay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in duqeynta lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan ururka shabaab oo uu shir u socday war goordhoweydna soo gaaran waxa uu sheegayaa in afhayeenka al-shabaab uu beeniyey in ciidan koob iyo siddeetan gaaraya oo iyaga ka tirsan laga dilay
wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington haatanna somalilan musharaxiinta u tartamaya doorashada madaxtinimada somalilan ayaa maanta shir jaraa-idu ay si wada jir ah ugu qabteen xarunta guddiga doorashada waxa ay ogolaadeen in si kumeel gaara loo xiro baraha bulshadu ay ku xiriirto inta ay socoto tirinta codadka doorashada go-aankaasi oo shalay ka soo baxay guddiga doorashada musharaxiintan ayaa sidoo kale uga digay maamulka puntland in ay khalkhal geliyaan doorashada somalilan wariyahayaga sagal mustafe xasan oo shirkaasi jaraa-id ka qayb gashay ayaa warbixintan noo soo dirtay kulan ay maanta isugu yimaadeen guddiga komishanka doorashooyinka iyo saddexda xisbi ee u cid kulmiya iyo waddani ayaa waxaa lagaga hadlayay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay soo xidhidda ama soo afjaridda tartanka ololaha doorashada u diyaargarowga doorashada oo maalin ay ka hadhsan tahay adkeynta nabadgelyada kulankani oo ahaa mid albaabadu xidhnaayeen islamarkaasina saxaafaddu dibajoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxa ugu horreyn ka warbixiyey kulankani guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee somalilan cabdiqaadir iimaan
waxaanu maxayde fariin u diraynaa dhammaan muwaadiniinta somalilan ee odaynaya inta kaadhka haysata ee odaynaysa ayaanu fariin u diraynaa annagoo gamcaysaysanna u wada jirna annagoo ujeeddadaydu tahay hal meel iyo hal mid oo ah codeeya ha loo soo dareero maalinta doorashada codayntii codbixiyo kasta oo kaadhkiisii haystaa ha diyaarsado kaadhkii ha la diyaariyo maalinta isniinta waa in waxay furmaysaa toddobada subaxnimo habeenkii inaad u soo dheelmataan u seexataan aada xaqiina dastuuriga ah muujisaan
dhanka kale guddoomiyayaasha saddexda xisbi ayaa waxa ay baaq u direen maamulka puntland waxaan leeyahay dadka wadadhashay jaarka ah shacbiga ah waxaa xormaynaa xiriirka dadka udhexeeya riximka udhexeeya leeyahay ballaan waxaan soo qaada haddaan soo baxo insha allahu taala waan soo baxee inaan idinla xisaabtaan ugu dambeyn waxaan digayaa soomaaliya gaar ahaan puntland oo ku dhawaaqday inay khalkhal gelin doonto doorashada annagu nabad baan doonaynaa somaliland baan somaliland dagaal way ka soo daashay somaliland dagaal waa waay arag somaliland waxay ogaatay dadku nabad iyo dhaqmo wuxuu kaga wanaagsanaan jira annagu nabad baan rabna idin soo faragelin mayno walaaltinimadaan jecelnahay in nabad ku wadnaan jecelnahay laakiin waxaad igu sheegaynaa maanta doorashada haddaad soo faragelisaan oo hab ciidan ku soo faragelisaan geeskaa wixii ka dhaca iska dhaaf cid kale garow waa lagu warbay caasimaddaa lagu warbay bal lama taad ka qaadi faragelin shisheeye oo sida laga soo sheegay puntland ay ku dhawaaqeen baarlamaankoodu ama dee puntlandba inay faragelinayso doorashada somalilan tallaabadaasi marka hore beesha caalamkana waa u sheegaynaa waa gardarro ama agrashan waxa lagu yaqaano afafka qalaad beesha caalamku inay arrintaa la socoto tallaabada ku habboonna ka qaado waa u soo jeedinayna somalilan xaq bay u leedahay inay doorashadeedana daafacdo si nabadgelyo inay ku dhacdo inay dalkeeda iyo xuduudkeena daafacdan xaq bay u leedahay sidoo kale guddoomiyayaasha saddexda xisbi ayaa waxay soo dhoweeyeen go-aankii komishanka doorashooyinku maalintii shalay soo saareen kaasi oo ahaa in guud ahaanba laga xidha somalilan baraha bulshadu ay ku kulanto komishanka ayaa ayaanu daba fadhinaa waanan u hoggaansannahay waxay soo saareen xisbiyaduna waa ciyaartay garoon ku jira sayidhi walo wixii gooyin baanu aqbalaa ma dhahna ma sharciba aya maxaa ka dambeeyey maxaa loo jeeda waxa ay soo go-aamiyaan komishanku oo aqbalayna waanu ku raacsan ay kastaaniga igu cusub tahay laakiin xisbi ahaan annaguna arrintaa waa qaadanayna waana aqbalna
gebagabadii saddexda musharax ayaa waxaan si wada jira u weydiiyey su-aal ah inay aqbalayaan natiijada ka soo baxda guddiga komishanka doorashooyinka somalilan waxaanay ku jawaabeen sida tan natiijada doorashada madaxtooyada ee somalilan waanu aqbalayna ha natiijada ka soo baxda komishanka ee maxkamad sare waan aqbalaya horta anigu su-aashaas inuba qabato laba jeer baan hayn Aan- a- ayaan haneeyey moogtahay qoladan bay ahayd inay weydiisaan oo tidaahaan waa la dhacay lais- laakiin laakiin laisma deldelo markaan halkayga horumari doona insha allahu tacaala guud ahaanba somalilan ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga loogu jiro doorashada oo ay ka hadhsan tahay maalinta beriya sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
dowladda soomaaliya midowda afrika iyo weliba wakiilada dowladaha soomaaliya taageera ayaa maanta muqdisho ku yeeshay shir looga hadlayey xaaladda amniga soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo shirkaasi hogaaminayey ayaa beesha caalamka ka codsaday inay si deg dega u taageeraan ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom oo howlgal dagaal kula jira kooxda al-shabaab shirkan maanta ayaa kusoo beegmay iyadoo amisom ay toddobaadkii hore ku dhawaaqday in ay yaraynayso ciidankeeda jooga soomaaliya xuseen carab ciise oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa kulankaasi dadkii ka qayb galay ka mid ahaa maxamed cabdi xasan ayaa khadka taleefonka ku waraystay runtii waxa laga hadlayay ma qof kastaaba ra'yigiisu keenayay iyo rooleskii responsibilitiska marka waxa runtii aada moodaa e, imika inay xogaa isku soo dibadhacayso E, marka sidii howlgalkan imika la samaynayo loo samayn lahaa iyadoo qof kastaaba uu ogyahay roolkii uu ku lahaa meesha ama ha noqoto e, un-ta ama ha noqoto african unionka ha noqoto dowladaha askarta ka joogto ha noqoto donorska ha noqoto xukuumadeena iyo sida ay u wada shaqaynayaan maamuladu marka la dagaalanka ay timaado argagixisada ee looga midoobi lahaa marka qof kastaba responsibilitigiisi wuxuu ka hadlay iyo in loo midoobo runtii oo markaa la keeno saad sheegtay wax dee wax national security architecture runtii kii lagu lagu- lagu lagu heshiiyey in maarata kaa ee kolley ee, annagana wuu noo iman doonaa guddi ahaan baarlamaankana noo baran lahaa laakiin in marka hore lagu soo heshiiyo sida ugu wanaagsan ee planning ayaa marka planning party weeye loo plan garayn lahaa waa lagu heshiiyey in la howlgalo laakiin dee ee, ma garanaysa isku dubaridkeedii Waa ayaa gartay.
ayaa maanta laga shirayay waan gartay madaxa amisom ee soomaaliya waxa uu maalin dhoweyd ku dhawaaqay in kun askari laga dhimi doono ciidanka ee amisom ee jooga soomaaliya bal arrintaa ka waran wallahi doorta arrintaas waa dogta arrin hore looga hadlay reality inayna tahay aada moodo marka dee macna male horta waa loo baahan yahay dee magaranaysaa meeshii in maalin maalmaha kamid a dee ciidamadeena ay la wareegaan amniga dalka oo dhan sanad koleyba taasi bay daba socotaa waxay imaka la iskiraysaa waxa weye waktiga iyo baan waktigeena dagaal waxa dagaal baynu ku jirnaaye maxaynu samaynaa wax noocaasa laakiin muhiimadda ugu weyn laisku afkaarto waxa weeye in meeshan eh, laga shaqeeyo sidii ciidamadeenu ay amniga dalka u hanan lahaayeen waan gartay laakiin marka soo gudubta marka waxa ay ee, amisom hadda magarasa kunka hadday saarayso maxaa yani lagu bedelayaa sideebay een, ee, maaragtay een, kunkaas xaggay ka imanayaan xaggay kasoo baxayaan waxyaaba noocaasa iyo dee ma garanaysaa dadkii gruubkii la wareegi lahaa oo innaka ah diyaar ma unahay waan gartay laakiin xilli lagu jiro abaabul dagaal ciidankii soomaaliya weli lama tababarin kun askarina way baxayaan sidee waxaasoo dhamm isugu imanayaan wallahi de horta waxa wey saan kuu sheegay dagaal iyo xilli dagaal baa lagu jiraa ciidamadeenuna horjeeda ilaa iyo intaad ogeyd tababar waa ku jireen kolley nambarna naguma yara aqoonna naguma yara laakiin iyaka naftirkooda dee arrintaas waa arrin laga hadlay oo maadaama howlgal lagu jiro maxaynu yeelnaa yacni markaa adigu de in aanun hoos usii dhaadhicin lakin waxaan kuleeyahay waa arrin aada looga hadlay maarata de dibna looga shiray wax lagu heshiiy bal wixii laga yeeli lahaa arrintaa maadaama dagaal lagu jiro waan gartay waxaa jira waxaa jira warar sheegaya in ciidamo ka socda dalalka uganda jibuuti iyo etoobiya oo aan hoos iman amisom inay iman doonaan soomaaliya si dagaalka ah, la sheegayo ay uga qayb qaataan Eh, mandatekood muxuu noqonaya kuwa haddiiba warkaasi jiro arrinta nin anugu arrinta waxba kama ogin markii meelaha lasoo mariyana de waan ogeyn oo la socden lakin waxay ahayd un arrin ma garanaysa de aan ka madowno la dagaalanka tiimkan regionka oo dhan khalkhaliyey taasuna de qof kolley waajibka cid kasta oo regionka degan way saaran tahay laakin de haddii marba ama ciidamo ayna soo gelayaan ama ama samahama ha ahaadaan ama ciidamada kale ha ahaadaan ba de kolley waxay noqonaysa un arrin laisla ogyahay oo de kolley baarlamaankuna ogyahay marka wax un de kasoo gelayo la ogeyn hadday tahay imka wax aan kala soconno ano aanaan kala socda ma jirto Eh, shirkii maanta ma lagu soo qaaday maya maya
kaasi waxa uu ahaa xuseen carab ciise oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo maxamed cabdi sandheere khadka taleefanka ugu warramayey
weli arrimaha ammaanka iyo weliba dalka soomaaliya ayaynu ku jirnaa ee dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in garoonka diyauradaha magaalada muqdisho uu yahay mid si wanaagsan u shaqaynaya islamarkaana ay been yihiin walaaca laga muujiyey amniga garoonkaasi kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in weeraro lala damacsan yahay garoonka diyauradaha aadan cadde warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomaar ayaa sheegay in haba yaraatee aanay garoonka diyaaradaha ka jirin wax dhibaato amni ah waxaana uu wax kama jiraan ku tilmaamay wararka suuqa lagu faafiyey ee ku saabsan in garoonka diyaaradaha ay qaraxyo ku wajahan yihiin taasoo dhiilo gelisay in badan oo ka tirsan shacabka muqdisho runtii wax isbeddel ah oo airportiga operationskiisa ama dhaqdhaqaaqa airportiga ku saabsan oo wax soo gaaray ma jiro wax dib u dhacay ma laha eh, waa business as usual waxa waaye shaqada sidii caadiga ahayd ayay u socotaa wax dhibaato ah haba yaraatay oo ka jiro airportiga ma laha shaqada si fiican ayay u socotaa wax dhib ah oo dhinaca amniga ka jiro airportka haba yaraatee ma laha sidoo kale maareeyaha maamulka iyo amniga ee garoonka diyaaradaha cabdi abshir oo isaguna ka warbixiyey xaaladda garoonka ayaa hoosta ka xariiqay in garoonka howlihiisu ay caadi u socdaan balse la xiray qaybo ka mida garoonka diyaaradaha kuwaasoo ay howlo baaritaan ah oo amniga lagu sugayo ay ka jiraan garoonku waxaa degan hay-ado aad u ballaaran iyo dad badan wuxuu la egyahay degmo ka mid ah degmooyinka xamar wuxuu la egyahay garoon Een, waxaa la goostay marka si amnigii loo hubiyo in la sameeyo baaritaano sida kambaniyaasha meelaha ganacsiga shaqaalaha shaqeeyo ama ajnabi ha ahaadeen ama soomaali ha ahaadeen baabuurta garoonka sida caadiga uga dhex shaqayso oo la siiyo bahal calaamada ah oo iyada laftigeeda sanadka cusub baa la soo gaarayaa in la bedelo la rabo dib loo diiwaangeliyo si marka arrintaas loo sameeyo garoonka qaybo ka mida garoonka garoonka laga dhoofo maaha terminaalka maaha qaybta xalane la yidhahdo xalane yaa si gaara loo xiray si gaara arrintaas baaristeeda iyo hubisteeda waxaa ka wada qayb qaadanaya ciidamada amisom iyo amniga garoonka muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jirtay hadallo si weyn u soo shaac baxay oo baraha bulshadana lagu faafiyey laguna tilmaamayey in garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ay soo food saartay xaalad amni darro islamarkaana ay jiraan qaraxyo ku soo wajahan waxaana arrintaasi kasii horreysay in dowladda maraykanku ay qayladhaan ku aadan inay magaalada muqdisho isaga soo baxaan u dirtay muwaadiniinteeda ku sugan soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay qoyste welina waxaad la socotaan tabintayadii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa lana kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa dotor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow oo qoraallo badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada islaamka sameeyey islamarkaana dhowaan wax ka qoray sida ugu habboon ee loola tacaali karo ururka al-shabaab kusoo dhowo barnaamijka dotor baadiyow aad iyo aad umahadsan tihiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu idaacadda voice of america adiga waa idin salaamayna waayah wacalaykum assalaam marar badan doctore waxaad wax ka qortay taariikhda soomaaliya ururada islaamiyiinta ah iyo xaaladaha kala duwan ee dalku uu marayo dhowaanna waxaa jiray shir inaad uga qayb gashay magaalada abuuja ee dalka nigeria oo looga hadlayey arrimaha argagixisada bal marka hore haddii aan wax kaa weydiiyo shirkaas maxaa diiradda lagu saarayay waa run weeye oo waxa waaye runtii waxaa aad iyo aad caalamka ugu wareersan yahay oo dhibaatooyin ka taagan tahay waxa waaye sida dadka magaca islaamka ku dagaalamaya oo haddana qaraxyada iyo muxuu ahaa iyo dilka joogtada ah ku haya africa oo dhan kulligeed gaar ahaan hadda waxa waaye waxay xooga saarayeen reer nigeria waxay saarayeen boko haram oo dhibaato xoog badan ku haysa ayaka marka waxay qabtay shir aad iyo aad u ballaaran oo ay kasoo qayb galeen waxgaradkooda hay-adahooda cilmi baarista akademiyaashooda waxaa kasoo qayb gala saraakiisha waaweyn ciidamada marka laga fikiraayo marka soomaaliya iyo dalka la yidhaahdo muxuu ahaa afghanistan iyo muxuu ahaa indonesia waxaan ahayn annaka marka duruustii laga faa'iidaystay iyo maxaa laga baran karaa xaaladahaas oo kaleeto ka dhaca meelahaas kaleeto laakiin ayagu waxay ka hadlayeen sidee baa boko haram xoog waa lagu maquulin waaye nabad iyo wadahadal ma lagu dayi karaa oo xaalkaas ma la keeni karaa ayaa topic ahay shirkaasaan ka qayb galna marka shirkaas ayaa marka anagana waxaan ka hadalnay marka dhibaatada anagana haysata oo dhalinyaradayna muxuu ahaa ganacsi qaraxyada sameynaya oo magaca diinta ku dagaalamaya bal tajribadii iyo waayo aragnimadii laga helay ayaa la wadaagnay aqoon-yahanadii iyo saraakiishii waaweynaa ee reer nigeria dabcan marka la fiiriyo boko xaram iyo al-shabaab labadaba waa laba urur oo ururka alqaacida ku abtirsada waxyaaba ay ku kala duwan yihiin ama ay isaga mid yihiin intii dooda ay socotay oo aad ka hadasheen miyaa jiraan hore dadku waxa waaye ma ogtahay waxyaabaa ku kala duwanaya ku kala duwanaanayaan sababtuna waxaa waaye waxaa kala duwanaanaya ururka ay ka dagaalamayaan waxaa kala duwanaaya xaaladda hortaalla fa masalan hadda nigeria waa dawlad xoog leh oo ciidan xoog badan qabta oo dad muslimiin oo aad iyo aad u badan oo joogo dhulka muslimiinta iyo nimanka boko xaram ay ku badan yihiin ay joogaan ay ka dagaalamayaan ayagu marka waxayba yidhaahdaan waxaan kasoo horjeednaa tacliimta muxuu ahaa reer galbeedka ah ee magacaas oo kaxara magacaas uu xambaarsan yahay laakiin hadda annaka inkasta oo fikirka guud gadaal mugul loo raad raaco uu isku mid yahay haddana waxa waaye way ku kala duwan yihiin soomaaliya iyo iyo nigeria waa kala duwan yihiin sababta keenta dagaalkaa kala duwan sababta meesha ka dagaalamayana kala duwan dowladaha ka dhex dagaalamayana kala duwan famasalan annaka ciidan ajnabi ahaa noo jooga ayaka ciidan ajnabi uma joogo annaka dawlad dawladdeena ciidan xoog badan ma laha ayaku dawlad ciidan xoog badan la waaye ayaku waa dawlad diimo badan le annaka dawlad waxaan nahay isku hal diin oo muslimiin wada ahaan wada nahay wahaakada yani waxyaabahaasaa kala bedelan ma aheen laakiin fikirka guudaha ku dagaalamayaan oo waa isku mid waayahay marar badan waxbaad ka qortay dhaqdhaqaaqyada ururada islaamiyiinta ah dhowaanna waxaad warbixin ama qoraal ka samaysay sida loola tacaali karo ama wax looga qaban karo ururka al-shabaab iyo sida loogu baahan yahay in la fahmo waxa dhabta ah ee jira haddii aad sharaxdo qoraalkaas waxyaabaha aad ku xustay waxaa horta uga xooga badanne wuxuu ahaa qoraalkan cinwaan uga dhigay sidii dhaqanka u aheeda hadda soqoriyo la isku qaatay iyo madaafiic iyo sawaariikh iyo diyaarado la isku qaata halla jiro oo nimanka hadda mamba ciidamada ajnabiga ah oo loo jooga ha ahaadaano amba ha aadan ciidamada soomaalida ahee bal xoog ha lagu dayo nimanka waa wax la yaqaano oo hore usoo socday ayaguna xoog bay isticmaalaan dhinaca kaleetoodoo kasoo horjeeda oo militariga soomaaliyeed iyo ciidamada ajnabiga ahee amisom iyo ciidamada maraykanka ahay joogo ayaguna dagaalka ku jira ayaguna xoogay isticmaalaan marka qorshuhu waxaa waaye xooggaas waaba loo jeedaaye wax kaleetoodo intaas ahayn ma la samayn karaa oo ka baxsan caqliyadaas caqli ma la keeni karaa ka bedela sidaas oo ku saabsan in arrinta ba lagu dayo wadahadal ma lagu dayi karaa masalan si wadahadal muga loogu dayo aniga marka qoraalkayga waxaa san uga dhigay waa in horta mas-uuliyadda dhalinyaradan inay soo baxaan ay dadka ayaguna isdilaan dadkoodana dilaan oo aabahooda iyo hooyadna ay dilaan ayaguna ay isdilaan maxaa usoo horta sababta ugu weyn anagu marka waxaan ku magacaaba bulshadan soomaaliyeed ayaa waajibkeeda kudhaweysa marka waxaan ku magacaabay waxaan idhaahday haddaana aabbayaashii iyo hooy hooyooyinkii iyo reerihii ay ka dhasheen dadkaasi iyo culummadii dadka diinta soo bartay dhammaantayna iyo dawladdii soomaaliyeed ee jirtay dhammaanteed waa inaan qaadanaa mas-uuliyadda inaan anaku mas-uuliyadda leenahay horta oo Waa gartay.
maxaa sababta u samaysmay mas-uuliyadda annagaa iskale annagaa tarbiye weynay annaga ayaa waxbari weynay annagaa shaqo sii weynay waa inaan ogaanaa waa carruurtayna oan dayacno horta inaan ogaanaa oo aanan ayaga kale u arkin sida ay u arkaan dawladaha reer galbeedka ahoo niman cadow ahoo oo diinta si khaldan ugu dagaalamaya inay yihiin keliya inaan u aragnaa mas-uuliyadda inaan qayb kamid a annaga horta aan qaadana ka bilaabataa qaybta labaadna waxaa waa mar haddaan mas-uuliyadda annaga aan qaadano waa inaan dareenaa marka saa mas-uuliyadda uga soo bixi lahayd dhinacayna horta dhinacayna saan uga soo baxna waxaa waaye horta inaan ka hadda wixii ka dambeeya inaan dad kale dad ku biira saan uga celina waa inaan carruurtayna horta iyo deegaanadayna iyo dadkayna ku dhex jiraan carruurtayna qaraabadayna ilma abeertayna waa inaan isku daynaa horta inaan ka ceshano oo aysan ku biirin kuwa hore kuwa hore ee hadda dagaalka ku jirana waxaa waaye saan u kala yaray lahayd oo inta caq- loo caqli celi karo oo talo la sii karo oo mataqaanaa laga bixi karo dagaalka markay dagaal galaan midka shaqay rabtahay in laga shaqeeyo shaqa laga qabto oon kulli Waaya.
wadadaynin carruurtayna aan wada aan wada layno Waayahay.
ayaguna hana laayaano hanana dilaano waa mahadsanta haddaa halkaas kaa dhex galo een, een, dabcan marka laga hadlayo dhalinyarada hadda ururka al-shabaab u dagaalama waxay xambaarsan yihiin aragtiyo eh, ragga hogaamiya ama aragtiyo dabcan een, fasiraad gaara oo islaamka oo meelo kale ka yimid ay xambaarsan yihiin marka dagaalkooda waxaa laga yaabaa inay u arkaan mid ay ay ku saxan yihiin oo ay ilaahay ugu dhowaanayaan Een, marka ma waxaad leedahay een, xilligii loo baahnaa in soomaaliya dadkeeda la fahamsiiyo islaamka saxda ah ayaa laga gaabiyey dhammaanba ha ee, ciyaalkan haddii aan ee, dad u fasiro islaamka si khaldan ee, oo sida meesha fikirkeena ay aaminsan yihiin ee, inay aaminaan suurogeliya haddaysan jiri lahayn ciyaalkaan oo kama soo dhex baxeen soomaaliya gudaheeda taas waa qodob waay qodobka labaadna waxaa waaye marka laga hadlaayo dadku inay laisku wadadara ma aha dadkaanu waa dad badan oo qaarkood ay qoryo haystaan qaarkood ay rumaysan yihiin mabda-ooda laakiin aysan dagaalka toos ugu jirin Ee, dadka marka waxaa laga maarmaana marka arrintaas ay tahay inaan isku la isku wada qaadin maxaa yeele qaar kamida ayaa waxaa la dhici karta in haddii lala hadlo ama wax loo sheego ama la wacdiyo ama islaamka la fahamsiiyo inay ka baxaan dagaalkaas suuragala marka inaan la dhiginin nimankaas wada hadal ma rabaan oon hal qof laga dhigin kulligood la- laga dhiginin dhalinyaro yaryaraa ku jirta kuwa waxaa ku jira odayaal waaweynaa ku jira dad culumaa ku dhex jiri kara oo laga yaabo haddii fikirka loo faxo iyo wax badan ay iska bedelaan marka waxaa la- waxaa laga gaabin oon la dhihin hadal laayo dhammaan oo maxaa jira xabad Ah, lagu laakiin- dhamayn karo saas ah, la- iyo warkaa kale ma keenaa laakiin marka la eego een, muddo dheer ayaa hadda dagaalku u socdaa dabcan wuu daba dheeraaday een, ka sokow mabaadi'da iyo eh, sida ay islaamka u fahamsan yihiin Een, ma waxaad leedahay waxaa dhici kara wadahadal ay ka qayb galaan dadka kala duwan ee soomaalida oo dowladduna ay ka mid tahay oo looga doodo waxa ay aaminsan yihiin al-shabaab Ee, waxaan leeyahay waxaa waaye horta marka ugu horeysa wax kasta waxay ka bilaabataa inan inama alacmaalu duniya soo ma aha horta marka ugu horeysa waa inay naga timaadaa annaga haddaan dadka soomaaliyeed nahay ay naga timaadaa inaan rabno inaan xal aan ahayn xabad xabad buu kolley taba hadday xabad soo gemaya waa lagu gemayaa oo waa la- waa la iska celinaya laakiin xal aan xabad ahayn inaan hayno horta waa inaan u sheegnaa dadka dhalinyaradayna u sheegnaa qaar badan oo kamid ayaa usoo joogsanaya marka markaan aan xal aan xabad ahayn hayaan ayaa jira Ee, muxuu ahaa taasna waa in ay ka timaadaa istaraatiijiyad waysan oo xukuumadda iyo culummada iyo madaxda reeraha iyo aqoon-yahanada iyo iskuulada bulshadoon u kala harin bulshada rayidka ah waxaa la rabaa barnaamij mudaysan oo mataqaanaa sheegaya wixii hadda dagaalamayana waa la iska celinayaa laakiin inaan mas-uulki ku saabsan in nimankaas inta ugu badan oo dad ah oo dhalinyaro ah haddii laga saari karo oo si nabada looga saari karo dagaalka inaan juhdi ku bixino waayo fikirka aas-aaska ee qoraalka aan ku sameeyey waayahay laakiin fikirkan marka la eego een, meelo badan oo dunidu ka jira haddii fikirkaas uu aaminsan yahay in dowladnimadu ay tahay eh, shareecadii islaamka oo lagu xadgudbay siday wada hadallo ku suurtoobi karaan hadda dawladda waxaa laga rabaa waxyaala waxaa jirta sandamintan oo dawladda laga raba kow horta marka ugu horeysa inta ciidan ajnabi ah ay dalkayna joogaan nimankaas in badan oo kamida waxaaba ku dhiirigeliya dagaalka inay sii wadaan ayaa jira maxaa jira waxay kutusayaan ciidankan ajnabiga ah dalkayna xoog ku haysta oo qabsanaya ay leeyihiin dadka marka waxaa waaye waa loo soo joogsanaya waxaa marka la rabaa ciidanka ajnabiga in ciidan soomaaliya lagu bedelo horta oo ciidan soomaaliya la tababaro oo boodka ciidanka ajnabiga ah ciidan soomaaliya la geliyo qodob waay qodobka labaad waxaa waaye dowladda dastuurkeed waxaa ku qoran marjiciyada ama meesha ugu dambaysa dadku noqohayaan shareecada islaamka inay tahay oo alkitaabka kitaabka ilaahay oo kitaabka qur-aanka sunnada in loo noqdo dowladdana waxaa laga rabaa dhaqan dowladnimo oo muslimnimo inay yeelataa la rabaa oo ay dhaqanka hadda jira ay wax badan ka bedesho maxaa yeele waxaa waaye waxaa la rabaa in dadku aysan loo fasiri karin dhalinyarada in dowladdan dowlad gaala raaca ay tahay diinta kasoo horjeeda inaysan noqon dowlad marka ciidankuna waa inuu ciidan soomaali noqdaa dowladdana waa diin dastuur dowlad dastuurkeeda ku dhaqanta oo islaamka iyo shareecada islaamka ahaa ku qoran dastuurka ee si loo dhaqan keliyaha laga shaqeeyo labadaas marka xaalado la abuuro waxaa jilcaaya marka dhinaca kale sababa shabaabku waxay arkayaan dowlad shareecada dhaqmaysa waxay arkayaan ciidankoodii arkayaan ee arki maayaan isagaa ciidan mataqaana ajnabi arki maayaan markaas kabacdi in badanoo ayaga kamida anigu ma dhahaya qof kasta ayaga kamida in badanoo ayaga kamida isbedel inuu ku dhacaa laga yaabaa markaas kabacdina wadahadal loo furo halaala la yimaado la muujiyo qalbi wanaag la muujiyo oo dalkayna aan xal u raadino xal soomaali u raadino oo aanan fikirkayna uka noqon fikirka dadka reer ajnabiga ah ee soomaaliya uu ku saabsan uu hadla jiro dhalinyarada oo waxaa halalaayo jecel ay leeyihin lama arkay ra'yikan kadib waa inaan la dhamaadaan waan caqliga inaan caqli soomaaliya isku dayna aan xal keenno saas waa fikirka asaaska ah anigu tafaasiishii hadda aan waxaanan qorin laakiin tafaasiishana waa la samayn karaa haddii loo baahdo oo iyadoo ay fiican tahay inaan dhahno war sideebaa exactly aan ka doodno oo aan saaga nimaado sideebaa farsamo ahaan loo aadi karaa iyada oon taladeen laga qaadanayn oo taladu tala soomaaliya waaya laakiin laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan marka la eego ururada al-shabaab oo kale ama alqaacida oo kale in dowladaha soo kobcaya ama taagta daran muddo burburka kusoo jira sida soomaaliya oo kale aanay marna wadahadal la furayn oo marka hore loo baahan yahay dowlad awood leh oo heshiisna geli karta dagaalna geli karta dooda noocaasa adiga see u aragtaa wadahadalka in la wada hadlaa waxay ku xiran tahay horta marka ugu horeysa laba shardi baa laska hadlaa dowladda marka lala hadlaayo waa in laba mid in wax lagu dheefaayo dowladdaas haddaan dagaalka kaa joojiyo maxaan kaa helaa maxaa faa'iidaha iigu jirta qodobka labaadna waxaa waaye inaan in dowladda laga baqa waayo oo dowladdu ay ilka leedahay wax ku qariyo annaga marka mushkiladan haysta waxaa waaya dowladdayna waa tabar daran tahay oo weli xoog ma laha ciidamadayna weli xoog ma laha marka sababtii marka geesinimo gelin lahayd dhalinyaradu marka inay wadahadal galaan dagaalka ka baxaan horta weli aada uma jirto marka anaga hadda waxaan ka waayaa waa inaan la nimaadaa shuruuddii ay ku aqbali lahaayeen wadahadalka hadda waxaa dhici karta inaysan wadahadal diyaar u ahayn aa dhici karta maxaa yeele hadda waxaa waaye anagana caqligeena wadahadalka aan ku qabnaaho caqligeena aada ugu dhisla tala fiican an ana gaarin oo ku saabsan waa intaasaan ku badbaadinaa ayakuuna uma jeedaan waxay ujeedaan dowlad dowlada dowlada ajnabiga muxuu ahaa difaacayaan waxay ujeedaan ciidamada ajnabiga dalka jooga waxay ujeedaan ciidan soomaaliyeed tabar daran waxay ujeedaan dad soom dowlad soomaaliyeed oo mataqaana inta badan lagu sheegaayo inay tahay musuq maasuq iyo mataqaana eex shaqaynaysa oo cadaaladda aan keenayn dowlad aan shareecada ku dhaqmayn ayaga saasay ufikirayaan saas maadaama ufikirayaan jawiga hadda aan ka hadlaynaa marka anigu mabda aan sheegaya ma ahe jawiga hadda diyaar ah ilaa ilaa hadda hala bilaabo ma aha fikirkii waxaa waaye war aan diyaar garayno oo balhorta caqligeena aan wax ka bedelno ayagana caqligooda suga bedelno tala soomaaliyana aan la nimaado waa waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
ridwaan xaaji cabdiweli aad buu u mahadsan yahay barnaamijkii martida mikrofoonka ayuu nala socodsiinayey haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa la diyaara zahre ciidla nuur
waxna wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkeena cawayska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo xiisa badan oo ay ka mid yihiin burgal baralaati jaqaa cawada la fataxa la faraja la khalli calala
bilowna ee barnaamijkeennan caweyska washington waxa aan shaki ku jirin inay dhegaysanayaan dad qurba jooga oo dunida meelo kala duwan ku baahay iyo weliba dad badan oo ku cadceedsanaya dhulkii hooyo oo halkaasi nagala caweynaya baryahan dambena labadaasi qolo ee aan soo tilmaamay waxa u dhexeeyey doodo iyo xifaaltan kaftan la isugu tuuro bal haddaba caawa maanse kooban oo doodaasi labada garab dhex taalla waxaa inoo haya abwaan aadan muuse haybe oo ku nool dalka britain waa maanse dulucdeedu tahay qurba joog iyo daljoog doodi dhex martay maansadan waxaan idhi qurba joog dabadeed iyo nin ku nool dalka hooyaa dood ilaacad ku yeesho midba aadmi difaacay dalka hooye ka jooga diiriyaa la yidhaah qurba joog dabadeedkana dalmar baa la yidhaah diiriyaa ku bilaabay dalmarow i dhegayso intaad tacro qurxoon iyo dabaq soo dhisataan baa soo dalxiisa fartaanoo madaarkaad ka degtaan oo hadal baad uryantaan qashinkaa debedaa iyo lagu tuuray dariiqa maxaa goob lagu daadshoo daabulaad lagu geeyo dalluun loo dhigi waaye maxaa laamidan diisana daldaloolku ku raagay gaadhigii dul marayay taayirkii ka duwaayo loo daryeel tiri waaye maxaa suuqa u diiday waddo uu dadku raaciyo mid gaadiidku dekeeyoon isku soo darsamaynin dhulkan boodhku ka duulay maxaa loo dadi waaye oo dhagax ciidda dahaadhi iyo doogba loo dhigi waayo aad tidhaahdaan dalmarow wo sidii oo derejooyin dheer tihiin dadka joogaa damaanshaad socotaan oo laydin daadiyiyaayo ruuxa duunyada haystaa dalmaro wax tartaane miskiin diifi ku raagtiyo danyar sooma dhaweeyo dabadaa nin ka dhoofayoo dhibaatooyin daxsoon baa ku haysaan dalka hooyo oo magaalooyin durkaayoo deg deg loo dhisigaabaa duleedkii la marayo dudadii gadateenoo baloog dayr lagu xeeraa dhismihii durtilaa iyo daarihiiba hortaagan marka wuxuu uga jeeda halkaa guryihii dhisimaysaane dayr baad iskaga oodaysaan markaasaad iska dhoofaysaa dad baa iska haysanaya arla dhan sahraay dhul dhan oo arligaagaaba dad bay uxidhan tahay oo markaa haddaad doonaysa inaad guri dhisato waa inaad kuwa shishadooda ka iibsataayo dee waxa weeye xayiraad wahangarta markaa dalmar baa soo gelayo dalmar baa ku jawaabay diiriyo dhulka laanka idinkaa dildilaalo hadba daaradda iibshoo jago dunyo ka dheefo oo annagaa dalka xooliyo dakhli soo gelinayno doolar soo xawilayne bil haddaanu la daahno biilka aanu dirayno dadku muu xamileenoo baahibaa dili laydoo shimbiraa cirka duuliyo ayuxuu duban laaye sheekadaa dulucdeed iyo warka daacad u sheeg diiriyaa ku jawaabay anigoon dafiraynin shilimaanta dadweynuu debadaa ka helaayo ha yeeshee dalmarow biilashii la diraayaa laga soo daba dhoofayoo wax dalkii anfacayo baahidiisa daboolana dhakhtar ha ugu daraadee dadka sooma bartaane dalmarow shaqadaanu sida loo deberayo dariiqeeda naqaanaad nagu soo dirqidaanoo xildhibaanka la doorto midka dowladda hoose iyo baarlamaanba u diida shacabkii dalka joogay dalmar baa ku jawaabay debadaanu ku raagno dunidaanu naqaanaa dariiqaan u marayno oo danta aynu ka leenay annagaa deberayno xil haddii nala doorto ka dabaalan karayno oo desin jaamacadood iyo dugsiyaanu dhammayno cilmi baa nagu duugan
hore ayay soomaalidu u tidhi nimaan dhul aragi dhaayala oo loola jeedo haddii aanad weligaa tegin waddan kale amaba aanad la kulmin dad kale oo adiga kaa duwan waxaad u malaynaysaa magacaagu inuu yahay ka ugu wanaagsan midabkaagu inuu yahay ka ugu quruxda badan dadkaaguna inay yihiin kuwa keliya ee dunida ku nool arrinkaasi markaynu ka hadlayno maaha wax soomaalida oo keliya ku kooban ee waa mid laynala qabo bal haddaba sheekadan soo socota aan idinku wareejiyo wariyaha v o eeda cabdixakiin maxamuud shirwac oo kala sheekaystay abwaan maxamuud macalin aadan abwaan maxamuud macalin aadan ada hore muddaad qurbaha ugu noolayd sheekooyin madadaalood lahayd baa jira sheeke aad ka samaysay dhinacyo kala duwan maxaad iyo kuwa ka tilmaami kartaa waa runta cabdixakiim way jirtaa sheekadani waa sheeko anaa la kulmay wax igu dhacay mah waxaan la kulmay macnaha goobjoog baad ahdiyadoo dhacaysaa goobjoog baanu ahaa waa saddex nin oo kala jinsiya oo mid waa soomaali midna waa carab sacuudiya midka kalena waxa weeyaan nin filibiiniya indha yar saddexduba way isla yaabiyey yaaban yihin cabdixakiima muuqaal ahaan islama yaabana laakiin waxay isla yaaban yihiin magacyada ay nin weliba magaca kala sito meel caasimada riyaad ilaa boqol iyo dhowr kilomitir u jirta baanu ka shaqaynaynay maalin maalmaha ka mid a haddaba dhacdadan aan arkay oo aada la yaab badnayd markaanu rawaxnay ee duhurkii ay tahay aanu qado tegaynayba waxaan arkay saddex ninoo aada u qoslaaya marka qosolkooda ilaa xadaaf bay u qoslayaan waa ku soo bayray waa maxay idinku dhacay ninku waa nin soomaaliya waa nin carabeedoo sacuudiya iyo nin ah filibiini dabeetana wuxuu yidhi nin waliba isagoo ka kale la yaaban buu leeyahay kii carabkaabaigu yidhi labada nin magacyadooda ayaanaynu garanayn oon magac hagaagsan ahayn ana kii soomaaliga ayaa kii filibiiniga u jeeda ayuu u jeeda kii filibiinigaana wuxuu leeyahay labada nin baanan magacyadoodii fahmaynin kii soomaaliga aana wuxuu leeyahay labada nin baanan magacyadooda fahmaynin midba mid buu la yaabay midba midkii kalu ka subxaanalaysanaya haye dabeetana waxaa dabcay inaan u garnaqo midba magaciisaa la toosan oo lama yaabanan ma ogtay kan kalena magaciisa uu isla toosayey saddexdii baan dabcay inaan isu keeno magacyadii oo kale haddaynu ka xasano maxay la yaabanayna ka mid ahaa saddexdii magaca baa markaas baan idhi wareedhe magacaa ka soomaaliga waxaa la yidhaha burgal baralaati jaqaaq carabka waxaa la yidhaha cawada la fataxa la faraja la khalli calala kan kale waxaa la yidhaahdaa ee filibiiniga jinjan kilin menu jan kilin jin dhiqdin
waa saddex magac marka ma magacyadoodii caadiga ahaaba mise waa kuwaad kuwaad sheekada ku xusaysaa badda magacaaba intaba waa la yidhaahdaa saddexdoodaba magacyadaasa lagu yeedha magacaas sentiniskee dheer buu leeyahay oo marka waa magacyadii meesha kaga shaqeynayna ku xidire baralaati jaqaaqo isagu waa caan waa burgal baralaati jaqaaq haye labadan kalena magacyadaasi iyagu la siteen haye waanu imi cabdixakiimo waxaan idhi waryaarheen te arrinkan ku dheedo waan la yaabay magacaygaad ku wada bedelaysanba maxamuud sheekh aadan ma odhan kartaa baan ku idho kii filibiiniga mahamuud sheekh aadan buu yidhi u garay kii carabka waa idhi maxamuud sheekh aadan ma odhan kartaa wuxuu idhi haa maxamuud sheekh aadan kii kale ayaan idhi war adiguna ma odhan kartaa magacaygu yidhi haa maxamuud sheekh aadan ma odhan karaa saddexdiina waa isu kaalayo magacayga qaata waay waa markaa waxaad dhex dhigtay dhexdhexaadin dhexdhexaada baa dhigtay sidii bay ugu waafaqeen waxaana yidhaahdeen markaas magacaas oo magacaanu isku afkaranayne dee magacyada iyada gaarka waanu wadan doonaa laakiin markaanu isu nimaadno maxamuud wan iyo maxamuud cali aadantu iyo halkaana adiguna magacaygiiba ka dhexgeliyay soo garanaysid
hagaag haatanna waxaynu soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka iyo xubintii hal abuurka iyo heesaha waxaa marti noogu ah toddobaadkan abwaan axmed cabdulaahi axda oo ku nool magaalada london ee dalka britain abwaan axda ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington haddii aad noo dulmarto taariikhdaada oo kooban ka hor intaynaan u gelin suugaanta iyo heesahaad hal abuurtay axmed cabdulaahi maxamuud baa la yidhaahdaa axdaa la yidhaahdaa
waan gartay axmed axda de waxaan filaya ciyaalnimadii waa lagu bixiyey waad la weynaatay waan la weynaaday absolutely waa la weynaaday ciyaalnimadii waa la bixiyey waa axmed oo la soo geliyey
laakiin imika dad abwaan noqotay axda ma ma yaro dhibsatid miya horta magacaas dan kaaga sheekeeyo siduu igu soo noqday wadamo badan baan soo maray oo magaco burcu iga soo raacay anigu reer burcaan hayo dabeetana markuu burco iga soo raacay waa axmed oo la soo gaabiyo dabeetana adigu waxaan soo maray dhulal fara badan carab xamar iyo dhulkaa haddana waxaan kugu ii abdabay holland amsterdam waxaan ingiriiska ingiriiskaan ugu imi qaar reer burca burcisku naqaano fara badan ba ogtahay axmed cabdillaahi baa la odhan jiray markaa mintaan meelaha kaleo dhan soo marayey waxaan ugu imi magacii axad oo ingiriiska iga sugaya dabeetana markiiba igu boobeen dabeetana waa kaasi balkaale adigba iga reeb ana markii dambe waxaan isi waar dee baalka yara caalamaasheeye yaraantii oo dhan baad ku shaqaysanaysee iska qaada hadii lagu yidhi ma garanaysaa kowdhe iska sida un baad istiri iska sida un baad istiri markuu magacyo kale la baxaan anigu magacna lama bixin ya waad si wanaagsan axmed axmed ow sidaad ii sheegtay waxaad ka timid togdheer gobolka togdheer magaalada burco heestii kuugu horeysay ee aad erayadeeda hal abuurtay ee lagu luuqeeyana teebay hayd goormaanayse ahayd heestii iigu horeysay ee lagu luuqeeyo waa hees la yidhaahdo burco oo magaalada burco aan u sameeyey waxaana qaado fanaan la yidhahdo cismaan qays erayadeedana waxaa ka mid ahaa beledkii xusuusta iyo xurmadii iyo wanaagii iyo xaqdhowriga mudnaa ee nafta lagu xasiliyey xigmad looga hadhay ee geesi lagu xambaaray garyeeqaan la xulay iyo gurti lagu xasuustay burco xiisahaagaa xilligii aan joogaba qalbigayga lagu beledkii xusuustiyo xurmad iyo wanaag beledkii xusuustiyo xurmad iyo wanaag xaqdowr iga mudnaayey nafta nafta nafta nafta lagu xasiliyaa xikmad looga haray geesti lagu xambaare xikmad looga haray geesti lagu xambaare garyaqaan la xulay iyo furti lagu xiriirshay garyaqaan la xulay iyo furti lagu xiriirshay furcoo xisahaaga xilligii aan joogaba qalbigayga lagu xiray furcoo xisahaaga xilligii aan joogaba qalbigayga lagu xiray xerbeerti badan baa kugu xeeran adigoo xerbeerti badan baa kugu xeeran adigoo rabbigiyo jacaylka iyo jacaylka dadku kugu xasuusta xerbeerti badan baa kugu xeeran adigoo xerbeerti badan baa kugu xeeran adigoo xubbigiyo jacaylka iyo jacaylka dadku kugu xasuusta
waa heesta igu horreysay soo baxday heesta le waan gartay marka waxaa tiri burcooy haddii aan britain jooga iyo haddii aan dunida baalaheeda kala duulayaba laabtaad iga suran tahay absolutely laabtaad iga suran tahay oo waxaan kugu dhihi kaa mar laba aan kuma hilmaansanin bal heestaasi haddaynu markaa intaa kaga soo gudubnay iyo codka fanaanka cusmaan qays een heesahaagan jeclaan lahaa inaynu hore ugu sii soconno e, ma heesaha kelikelida loo qaado unbad hal abuurtaa mise heesaha labalabada ama lamaanaha ay fanaaniintu u qaado iyagana waxbaad ku leedahay axmed Een, heesaha een, kelikelida iyo heesaha lamaanahaaba waxbaan ku leeyahay Een, waan sameeyaa heesaha kelikelida kuwa lamaanahana waan sameeyaa Een, kuwa wadanigaa laftigooda waan sameeyaa oo dad fara badan qaadaan marka een, intaba waan sameeyaa waatay bal hadda lamaanahaan jeclaan lahaa ee dhinaca jacaylka inaad laba qof la lisayo inaad maaragtay na maqashiisaan iyo dhegaystayaashaba habeenkan caawaan Ah, waxaan een, runtii heestaa lamaanaha weliba een, oo weliba lamaano dee ma garanaysaa isjecel oo aadna isu jecel een, runtii een, dhexaasa ayaa qaaday heestaas waxaa la yidhahaa igu lamaanow heestaas waxay tidhaahdaa leebkii jacaylku oo qurux lagu lamaasho kalgacaylku laasimay laydho ay sidaabaa laylkii habeenkii ladan igu marano een, ka libaysan waayo wuu igu ligaxay oo ka libaysan waayo lirkiisa iga dawe laabtaaday ku raacdee Een, qalbi kuu lilaahi oon kaa laabanayn baa kuu laba diblaysan hadda laabta igu hay
reebkii jacaylko qurux lagu lamaansho kalgacaylku laasimay qaybo alsitaabalaykiya habeenkii labaniigu maan Thank you.
heestaana intaa haddaynu kusoo dhaafno codadka fanaanka mursal muuse iyo iyo khadre cabdisinimo gabagabada heestaynu kusoo xidhi lahayn axmed waxaan idiin soo qabanayaa hees kale oo runtii ay qaado fanaanada la yidhaahdo yurub cabdi yurub genyo heestaa waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa qiso waan gartay qiso jacayl baa la yidhaahdaa anigu qisaan ahaa laakiin qiso jacayl baa ayay ayay fanaanadu ula baxday runtii heestaas waa hees treen dhaba
qamuus lagu daalay qareeniyo looyar wale idaad ugu qaysatee asiyo waaya jacay qamuus lagu daalay qareeniyo looyar wale idaad ugu qaysatee codbiga ruux kale kumadan qof kale ladaway
heestaasi ay qaadayso fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genyo ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadka dambe intaynu barnaamijkan lamida isugu imanayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa
iyo qalbiga ruux kale kumadan qof kale ladawayn kare qalbiga ruux kale kumadan qof kale ladawayn kare qudhaydu waday rabtaa inaad nafla qabsatide qalbiga caashaqa daro umiyareerila yagle
barnaamijka caweyska washington iyo sahre ciidla nuur intaas haddaan ku dhaafno dib haddaan marka lagu noqono wararkii magaalada muqdishona wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda dhexe ee soomaaliya iyo waa wasiirada waa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada ah ayaa maanta ka shiray sidii loo dadejin lahaa dhismaha golayaasha deegaanada ay maamulaan maamul goboleedyada warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste cabdi faarax siciid juxa ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii xoogga loo saari lahaa dhismaha golayaasha deegaanka oo ah tan ugu muhiimsan marka laga hadlayo hirgelinta nidaamka federaalka waxaana uu dowlad goboleedyada ka codsaday inay diyaariyaan shuruucda dowladaha hoose si loo meel mariyo annaga tiide qalfoofkiisana oo federaalka waa loo dhisay dowlad goboleedyada waa loo dhisay laakiin haddaynaan golayaasha deegaanka dhisin oo talada daajisin dowladaha inteena oo dhan waxa weye iska qalfoof iyo waxa weeye asawirkii guud waa baycafuur ma ururin karo talada mid kuma geyn karo mashaariic kale ma fulin karo inaan taa samayno arrintan marka golayaasha dhismaha golayaasha deegaanku waa arrinta ugu muhiimsan oo ah in la xoog loo dhaqaajiyo wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug maxamed xayir nuur ayaa madasha ka sheegay in samaynta golayaasha deegaanka ay ku xiran tahay hadba sida ay u wada shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada hadday wada shaqayn buuxda yeeshaan qolo walbana ay shaqadeeda qabato barnaamijkan wuxuu u taabagelayaa sidii loogu talagalay oo u taabagelayaa waxaan rajaynaynaa marka inaan ka wada shaqayno oo siday tahay looga midho dhaliyo waayo waxa waa hawl annaka noo taalla maadaama federaal aan qaadanana ay tahay in la dedejiyo maamulada in hoos loo dedejiyo oo tuulo iyo degmo la gaarsiiyo waxaa dedejin karaana waa dhisida dowladaha hoose marka dhammaantayo inaan u istaagno oon arrintaas seetax uga qabanno ayaan rajaynaynaa insha allah haddii la yidhaahdo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland cabdiraxmaan xuseen maxamed ayaa tilmaamay in maamulkooda ay dhammaystireen inta badan shuruudihii dowladaha hoose ayna marsiiyeen maraaxiladiisii iminkana ay gebagabo ku dhowdahay howshaasi sagaal degmo ayaa jubbaland xor u ah sagaalka degmaba shan degmoo ka mid ee burisjirkooda hadda waa diyaarsan yahay afarta kalena waxaan rabnaa muddo gaaban inaan u diyaarino haddii ilaah idmo inay la jaan qaadaan shantii hore shirkan ay isugu yimaadeen wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa daba jooga kulankii dhowaan muqdisho ugu soo gebagaboobay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayaad u mahadsan tahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste warbixintaasi uu goor dhoweyd nooga soo diray magaalada muqdisho waxaan filaya jacfarna soo gaarnay gabagabadii casha waxaan soo gaarnay gebagabadii idaacaddayada fiidnimo ee qaybta af soomaaliga idaacadda v o a waxaannu dhegaystayaasha kaga tegaynaa nabadgelyo aniga iyo caashcuud iyo bashiir abikarow isku duuban intaannu dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.